waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qaybtii shan iyo tobnaad una dambaysay sheekadii waasuga iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood qalinkii allah u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare qaybtii afariyo tobnaad ee sheekada haddaan dib idin xusuusiyo xalay goor dambe waatuu is-afgarawaagu ka dhex dhacay oday waasuge iyo wiilkiisa muuse iyagoo aan isu calool fayoobayn waatuu ku waliba halkuu seexan jiray dhinaca dhigay arrintuna waxay ka murgocatay markuu waasuga inankiisa wax ka weydiiyey tagtadii guurkiisa iyo waxyaalo gaar ah oo ku saabsan maariya gabadha talyaaniga ee isaga u dhaxda oday waasuge oo ah nin dhaqanka soomaalida ku gaboobay wuxuu rumaysan yahay inuu xaqu leeyahay inuu ogaado wax walba oo wiilkiisa ku saabsan xataa hadday afadiisa tahay muusena waa nin dhalinyaro ah oo muddo yurub soo joogay dhaqamada ka jira in doora ka qaatay ayna ka dhaadhacsan tahay aabbihiisba allaha ka dhigee inaan cidina xaq u lahayn in cid kale nolosheeda ay farageliso arrimaha hoose ee qoyskeedana ay wax ka weydiiso yeelkeeda aroortii dambe waxay reer muuse soo tooseen odaygii oo safar u diyaara alaabtiisiina ay u xirxiran tahay inkastoo xalay markay isqabteen ay keligood ahaayeen haddana si sahlan ayaa wejiyadooda looga garan karaa inay isu caraysan yihiin muuse ayaa waasuga u qaaday suuqa baabuurta jawhar laga raaco halkaa ayaana la isku macsalaameeyey isla markiiba muuse wuu laabtay maadaama uu shaqo u degdegayay waasuga wuxuu la kulmay baabuur markaa lasoo dhigay raridiisuna ayaan buuq lahayn waxaa yaab iyo farxad wada jira maalintaasna u lahayd in markuu fadhiga ku nagaaday uu dariishada ka arkay warsame iyo walaalkii dirir oo inta tagsi ka degay u sii socod boobaya xagga baska gaalkacyood si qiyaasta ka baxsan ayuu baabuurkii uga degay salaan xiisale ayaana raggii dhex martay waasuga wuxuu subaxdaas ku guulaystay inuu warsamo ku marti qaado inuu reerkiisa u raaco arrintaasna dirir baa ku taageeray labadii oday waxay isla raaceen baabuurkii jowhar habeenkii dambe ayayna tageen reerkii waasuge oo magaalada gelin socod u jira afar maalmood ayuu warsame halkaa joogay wuxuuna ka ambabaxay isagoo ka kororsaday aqoon ballaaran oo dad dal iyo dhaqanba leh waxyaalihii oo halkaa ku arkay waxaa ula xiisa badnaa habka martisoorka iyo dhaqashada bar iyo beerba kulmisay wuxuu kaloo warsama nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo xaflad aroos goobjoogna ka noqdo yaradka la bixiyo iyo sida loo bixiyo aad ayuu u saluugay tirada yar ee xoolaha yaradka loo bixinayo wuxuuse fikradda ka soo laabtay markii loo sheegay inay arrintaasu ka soo jeedo go-aan hore loo qaatay oo ahaa in yaradka laga dhigo wax ninka saboolka ahi dhiibi karo tirada duunyadana aan laga dooran tan dadka warsame wuxuu arrintaa ku xusuustay mahmaahdii ahayd nin dadku siiyey duunyo looguma faano maalintii afraad ayuu warsame baabuur mudug u socda jawhar ka raacay waxaana sagootiyey waasuge oo rati ugu soo raray kiintaal masaga ah iyo laba tanag oo sisin ah lana mid ah afar iyo labaatan suus warsame wuxuu isla markiisa casuumay waasuge laakiinse wuu ka cudur daartay oo wuxuu u sheegay in la gelayo xilligii beer abuurka wuxuuse u ballanqaaday inuu gaalkacyo ugu tegi doono kadib markii balarka la ururiyo waa siduu ballan qaadaye xilligii dambe ayuu waasuga baabuur uga degay suuqa magaalada gaalkacyood wuxuu magaciisa haystay nin warsamo la dhashay oo magaalada dukaan ku leh waxayna tara ugu go-nayd inuu raadiyo intii karaankiisa hadduu waayena jidka dib ugu soo laabto dukaanlaydii ugu horeysay ee uu weydiiyey ayaa u tilmaamay muddo yar kadibna wuu hela warsamo walaalkiis axmed baa la yidhaahdaa horay ayaa waasuuga loogu ballameeyey fikrad wanaagsanna looga siiyey maalintiisii labaad galabtii ayaa waasuuga lagu daray nin u socda bulsho xoola dhaqato ah oo uu ka mid yahay qoyskii warsame naqna ka degtay meel gaalkacyo laba maalmood looga socdo waasuga wuxuu muddadaa la joogay warsamo walaalkiis wuxuuna kala kulmay wanaag xusuusku reebay waasuge iyo raggii uu la socday waxay bulshadii ku soo beegmeen goor duhura iyadoo maqaawiirtii ku dhan tahay geed lagu qaadayay gar ku saabsan nin geel lagu ergaday neef ka iibsaday lagama sheekayn karo salaantii xiisaha ahayd ee dhex martay labadii oday markay is arkeen intaas kadib warsamo wuxuu isbaray waasuge iyo odayaashii bulshada waxaana la ysla gartay in gartii halkeedii kasii socoto wax weyn ayuu waasuga halkaa ka faa'iidaystay isagoo si gaara u danaynaya aftahamada odayaasha iyo sida hadalka looga gurayo laysuna gaarsiinayo dood iyo difaac aan kala liidan ayaa la ysdhaabsanayaa markaasuu waasuga hadba dhinaca hadalka ku dambeeya la safanaya suugaantii raggu isu soo daliishanayay wuxuu waasuga maalintaa kala baxay baydad ka mid ah gabay uu qamaan bulxantideeyey kuwaasoo ahaa maashaan la sarin waa dambay sarakacaantaaye sakaarkan la rogin kaa qarsoon sabarradiisii iyo socdu waxay ka quruntaa halkaan hilibku saafnayne hadalkaan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay qoracdoo liicday ayaa guddoonkii dhacay warsame ayaana raggii habeenka aqalkiisa ku marti qaaday isagoo uga dan leh soo dhoweynta saaxiibkii waa suge iswaraysi kaftan iyo aqoon kororsi leh ayaa raggii dhex maray inkastoo weeraha sarbeebta ah iyo erayada qaarkood laysu fasirayay waxay raggii oo dhamme habeenkaa u aqoonsadeen habeen xusuus reeb leh waxayna kala tageen iyagoo waasuge u muujinaya siday barashadiisa ugu faraxsan yihiin waasuge wuxuu warsamo la joogay muddo toddobaad ah waxaana la siiyey toban riyood iyo tanag subag ah wuxuuna la geeyey magaalada gaalkacyood si uu baabuur ugu hubsado markay magaalada yimaadeen waxay maalintaa harsadeen aqalkii axmed warsamo walaalkiis galabtii dambe ayayna labadii oday halkaas isku macasalaameeyeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas waxaadna ku maqasheen qaybtii shan iyo tobnaad uguna dambaysay sheekadii waasuge iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood ee uu qoray xuseen sheekh axmed kadare bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii xuseen allaha u naxariiste wuxuu ka mid ahaa agaasimayaashii akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta wuxuu kaloo mar walba xubin ka ahaan jiray dhammaan guddiyadii qorista af soomaaliga loo magacaabay laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo lixdankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii